bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan qodobada ugu waawan warkeena habeenimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in kowda luuliyo lagu xusi doono islamarkaana xaflad arrintaas ku saabsan laga dhigi doono garoonka kubadda cagta istaadiya muqdisho ciidanka degaanka ee kuwa dowladda soomaaliya ayaa dib ula wareegay degaanka daarunicima hoostaga degmada rumurguud ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mida siyaasiyiinta ee waxgaradka puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha maamulka puntland inta talada gacantiisa uu ku jirto uu xal ugu keeno degaanada puntland sidoo kale wararka ka imaanaya degaano hoos yimaada goobaha kala duwan ee dalka soomaaliya ayaa looga diyaargaroobaya bilashada hareerada kowda luulyo oo ah maalintii xornimada ay qaateen gobollada koonfureed islamarkaana midoogii gobollada waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaa waxaad ku dhegaysan doontaan hareeraade qaramidibad oo sheegtay in inka badan boqolaal kun oo qofood oo reer suuriya ah lagu leeyahay gudaha dalkaasi baaritaano lagu samayn doono
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas oo qodobadani wararka ugu waaweyn ku soo dhowaada dhegeystayaal wararkaasi oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu ay bixinayso maalinta berita ah in garoonka kubadda cagta istaadiya muqdisho lagu qaban doono xuska kooda luulio wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ugu sheegay shacabka soomaaliyeed in la goaamiyay maalinta beritaan in garoonka kubadda cagta istaadiya muqdisho lagu qaban doono kowda luulio waa kan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya arrintaasi jeedinaya
anigoo ku hadlaya magaca guddiga qaran ee qabanqaabada toddobaadka xorriyadda soomaaliya islamarkaasna ah guddoomiyaha guddigaas waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu hambalyayo maalinta kowda luulio ee ah munaasabadda gobonnimada gobollada koonfureed iyo maalinka midnimada soomaaliya waxaan rabaa annagoo qabanqaabadii weli bartamaha uga jirna munaasabaddaas iyo weyneynteeda waxaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdisho ugu yeerayaa inay birito isugu soo baxaan stadium muqdisho isu soo baxaasoo dadka gobolka banaadir ku dhaqan oo dhan ay isugu soo baxayaan halkaasna madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha dalku uu kula hadli doono dadka soomaaliyeed kalena hadli doono xorriyadda iyo macnaheeda iyo maamuuskeeda iyo dhammaan qadiyadaha kale ee taagan ee dalka waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku dhaqan inaan u caddeeyo inay si nabadgelyaa ku imaan karaan stadiumka ayadoo hay-adaha ammaanku ay gudanayaan waajibaadkooda qaran ee xagga amniga qof kasta oo meeshaas imaanaya iyo qof kasta oo kale oo gobolka banaadir ku dhaqanna laga rabo inuu birito uu qayb ka noqdo amniga oo wax kasta oo xasillooni darro muujinaya ee uu arko inuu ku wargeliyo hay-adaha amniga hay-adaha amniguna waxay saacidi doonaan dadka degmo kasta oo ay ka imaanayaan waxaan idiin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo iyo horumar ballaaran inuu dalkeennu ku tallaabsado wabilaahi towfiiq
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu kaasi ahaa warar ka imaanaya deegaanka daarunicmaha hoostaga degmada ruungood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya ciidanka degaanku kuwa dowladda dib uula wareegeen degaankaasi kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ee saaka weerari ku qaadeen degaankaasi wararka laga helaya degaanka ayaa sheegaya in dagaalamayaasha al-shabaab saaka aruurtii weerar ay ku qaadeen degaankaasi laakiin dagaal xoogan oo ka dhacay degaanka ayaa ciidanka ah deegaanka lagu jarroonaaday hin kadib ay isaga baxaan deegaanka al-shabaab ayaa gudaha u galay deegaanadaasi iyadoo khasaare gaarsiiyey qeybo ka mid ah deegaanada gaaraan masaajid ku yaala deegaankaasi oo la sheegay inuu burbur aada u xoogan uu ka muuqdo ciidamada deegaanka ee kuwa dowladda dib usu abaabula ayaa u suura gashanay dib ay gacanta ugu dhigaan deegaankaasi daarunicmo hoostaga degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe laakiin dadka deegaanka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan ka helin wax taageer ah tan iyo wararka kadib markii dagaalkaasi inta uu dhacay ciidamada deegaankuna aysan gurmad ka helin ciidanka dowladda ee soomaaliya laakiin dowladda soomaaliya ee ciidanka dadka deegaanka ayaa dib u ruqaansaday deegaankaasi iyagoo gacanta ku dhigay dadka deegaanka ayaa sheegay in weli ay jiraan khasaare soo gaaray dadka deegaanka walow aan la xaqiijin karin khasaare inta uu leeyahay ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysteen deegaanka daarunicma ee gobolka jubbada gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dadka iyagu siyaasadda maamulka puntland gacanta ku haya gaaraan ururada siyaasadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in xilka weliba sida gacanta ugu jiro madaxweynaha maamulka puntland inuu la yimaado siyaasada hufan islamarkaasi loo qabanayo xaaladaha cakaran ay ka taagan deegaanadaasi qaar ka mid ah dadka iyagu siyaasadda maamulka puntland ee iyagu gacanta ay ugu jirto ayaa ugu baaqay maamulka gobolka iyo weliba kan sidoo kale odayaasha dhaqanka ah iyo sidoo kale maamulka puntland madaxdoodu inay qeyb ka qaataan sidii looga hortegi lahaa in doorashooyinka qofkii codda la sheegay inaanay dib ugu dhicin waqhtigooda qaar ka mid a siyaasiyiinta ururada siyaasadda ah ee madaxda ka ah deegaanada puntland ayaa sheegay inay farin u darayaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani iyagoona ku bogaadiyey in ay doonayaan in xalka intoo gacantiisa ugu jiro waxsan uu la yimaado qaar ka mid ah magaalooyinka guud ahaan dalka soomaaliya wadanka dibaddiisa ayaa looga diyaargaroobayaa kowda bisha luulio oo ku beegan maalinta barita ah xaflado kala duwan ayaa ka dhacaya qeybo ka mid ah magaalooyinka qaar gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada iyadoo diyaardarowgii ugu dambeeyey inay ka wadaan qeybo ka mid ah magaalooyinka baay jubbada hoose iyo sidoo kale deegaanada puntland hirshabelle iyo galmudug iyadoo loo dabaaldegayo maalintii gobolada koonfureed ay gumaystuhu ay ka qaateen xornimadooda iyo midowda gobolada waqooyi weliba sidoo kale koonfurta dalka soomaaliya madaxda dalka ayaa hambalyo ku aadan uu dirtay maalinta kowda luulio iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanku iyo madaxda maamul goboleedyada dhammaantood ay hambalyo ku aadan kowda luuli ay u direen shacabka soomaaliyeed iyagoona ugu baaqay ilaahayna ka baryay inay sanadkan sanadkiisa kale uu ku gaarsiiyo nabad iyo caafimaada halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana qaramada mido ayaa sheegtay inay baarayso in ka badan hal milyan oo qofwooda lagu laayahay gudaha dalka syriya kadib dagaaladii ka dhacay gudaha dalkaasi war qoraal oo ka soo baxay xafiiska xokeyaha guudda qaramada antoni guteres ayaa lagu sheegay in qaramada mido ay baari doonto halkaay ku dambeeyeen in ka badan hal milyan oo qofood oo lagu laayay gudaha dalka suuriya kadib markii dagaaladii ay isugu hor yimaadeen xukuumadda bashaar al asad kooxihii islaamiyiinta iyo weliba sidoo kale dowladda dalkaasi ruushka iyo weliba qaar ka mid ah xulafada dalkaasi iiraan iyagoo taageerta madaxweynaha dalka syriya bashaar al asad qaramideeda ay sheegtay in ay aada looga xumaaday tahay in tareintaas leeg lagu waayay gudaha dalka suuriya islamarkaana raq meel ay dhigeen la leeyahay waxaana ay sheegtay in baaritaano dhab ah loo geli doono halka dadkaasi ay ku maqan yihiin guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan khiyaatana dhegeysanaysa caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel